Axmed Ciise Guutaale oo ah hantidhowraha guud ee dowladda federaalk ayaa sheegay in maxkamadaha dowladda federaalk ay diideen in baaris lagu sameeyo wuxuu si gaar ah eed ugu jeediyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalk baashe yuusuf axmed isagoo u jeediyey eedeymo ah in musuqmaasuq uu ka jiro nidaamka garsoorkaasi si waafaqsan qorshaha sanadlaha ah ee baarista hantidhowrka guud ee sanadka xeerarka kala duwan ee maxkamaduhu waxa ay ka mid yihiin hay-adaha dowladda ee xafiiska hantidhowrka guud uu ku samaynayo baarista hoggaansanaanta sharciga ee sanadlaha ah sidaas awgeed xafiiska hantidhowrka guud waxa uu si kala madax bannaan ula wadaagay maxkamadaha gobolka racfaanka iyo maxkamadda sare warqadaha bilowga baarista hoggaansanaanta sharciga dhammaan saddexda derajo ee maxkamaduhu waxa ay ka jawaabi waayeen islamarkaana xaqiijin waayeen helidda warqadaha bilowga baarista u hoggaansanaanta sharciga sida ay uga soo jawaabeen hay-adaha kale ee dowladda wuxuu intaa ku daray inay horay ogeysiis u siiyeen balse uu gaashaanka u daruuray uuna hoggaansamin amarkooda guddoomiyaha maxkamadda ha yeeshee sargaalka xusuus dhowrka maxkamadda sare waxa uu u sheegay mas-uuliyiintii ka socotay hantidhowrka inuu qabo amar uusan ku qaban karin wax ka socda xafiiska hantidhowrka guud waxa uu koob iyo toban februari ku wargeliyey madaxda sare ee dowladda sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ra'iisal wasaaraha iyada oo warqaddaas ogeysiin lagu siiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee hor istaagay baarista wasiirka cadaaladda wasiirka maaliyadda gariiqaanka guud iyo xisaabiyaha guud hadalka mas-uulkan ayaa u muuqda mid jawaab u ah kadib markii maxkamaddu ay axmed ciise ku eedeysay inuu ku xadgudbay hay-adaha garsoorka faragelinta nidaamka garsoorka iyo falal dembiyeedyo kale si kastaba isqabqabsi siyaasadeed oo xooggan ayaa ka dhex alowsan hantidhowraha guud ee ay dowladda federaalk u wakiilatay arrimahan iyo maxkamadda lamase oga sida xaaladdu ku biyashuban doonto